amaradaasi uu soo saaray wasaaradda amniga iyo madaxweyne ku-xigeenkuba uu soo saareen way dhaqangelayaan waxayna dhaqangelayaan laga bilaabo sagaalaatanka bisha bay dhaqangeli doonaan amarkaasina waa la bixiyey inaan amniga magaalada aan qof qori wata lagu arki karin in magaalada amnigeeda mataqaanaa dhinac walba deegaanka laga kontaroolay in aan lagu arki karin qof macawis wata ama sirwaal wata qori wata sharcigaasi horaa looga soo saaray waxaana rajaynaynaa qofkii lagu arko inuu sharciga la waafajin doono